degmada baranbale ee gobolka galgaduud ayaa lagu soo gebagabeeyey ciyaaro loogu talagalay xoojinta isdhexgalka bulshada kuwaas oo socda muddo toddobaad ah ciyaaraha oo ay ka qayb galeen dhallinyaro ka kala socday xaafadaha iyo ururada bulshada rayadka ee degmada ayaa ahaa kuwo lagu dhiirogelinayay wadajirka nabadda iyo is-aqoonsiga bulshada munaasabadda xiritaanka ayaa waxaa ka qayb gala mas-uuliyiin ka socda maamulka degmada ururada dhallinyarada iyo ciyaaraha iyo bulshada rayidka qaybo ka mid ah waxaana la bogaadiyey dhallinyarada sida wanaagsan uga qayb qaateen ciyaaraha nabadeynta bulshada gudoomiyaha dhallinyarada degmada balanbale ee gobolka galguduud iyo sidoo kale gudoomiyaha ciyaaraha degmada balanbale ayaa si wadajira uga hadlay xiritaanka kulanka ciyaaraha koobkii noo socday kooxaha heerka koowaada degmada balanbale kulankiisii ugu dambeeyey waxaa nasiib u yeeshay inay wada dheelaan kooxda laandheer iyo efsi dibir koobkaas oo maaragtay muddo soo socday waxaan leenahay waxaa ka qayb qaatay aad iyo aad halkaan uga mahad celinaya mar koowaad guddigii qabanqaabada koobka oo runtii aad iyo aad uga shaqeeyey una dhawar adeegay in koobkan maanta halkaan soo gaaro iyo dhallinyaro kale ee degmadaba runtii meel fiican buu koobku noo marayaa waxaan rajaynayaa labada kooxood kii qaada iyadana maaragtay inaan u hambaliyayn doonno annugu haddaan nahay dhallinyarada isboortiga maamulkeeda mar walba waxaan garab taagannahay dhallinyarada dayar inaan hor joognay muddoa yarna inaan koobo badan dhallinyarada u qabanay oo annaga jaabkeenna ah si dhallinyarada dhiirigelin aan ugu samayno waxaan kaloo rabnaa marka qurbajoogta deegaanka iyo dadka kale ee ganacsiga iyo odayaashii intaba inay dhallinyarada ka qayb qaataan sidii maaragtay koobo loogu qaban lahaa isdhexgalka bulshada looga shaqayn lahaa degmooyinka kale ee maaragtay nagu xeeran oo galmudug in maaragtay dhallinyarada ay uga qayb qaadan lahayn siday u aadi lahaayeen marka waxaan leeyahay qurbajoogta deegaanka iyo bulshada deegaanka degmada balanbalaba inay iskutashi sameeyaan annagu iskutashi maamul baan u samayna koobabka inaan dhigno u qabanno dhallinyaradana aan ku dardargelinno dhallinyaradana waa ka ballanqaadnay haddana waxaan ka ballanqaadayn in koobabka dhallinyarada aan intii karaankanaga awoodna aan qaban saa ogtiinba inta ayaara degmada waxaa ka socotay koobka kooxaha tereeda oo galabta gabagabadiisu halkaan maraayo kulankan waxaan raba inaan uga faa'iidaysto inaan waxyar farriino ugu diro dowladda galmudug iyo midda federaalka iyo warbajoogta degmada ka soo jeeda saa arkaysaan garoonku dhallinyaro intaa leeg baa degmada joogta kooxaha degmada ka dhisanee seeraadana aad bay u fara badan yihiin iyo dowladda galmudug waxaan baaqo ugu dirayaa in dhallinyarada sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo gaarsiiyo rooga cagaarnaa iyo agabyada kale ay u baahan yihiin kulankan ayaa qayb ka qaadan doona isdhexgalka dhallinyarada gaar ahaan dhanka ciyaaraha waxaana degmada balanballe ku nool dhallinyaro badan oo gaaray heerka ciyaartooyga kuwaasoo u baahan inay helaan garoomo heer caalami ah si ay ugu soo bandhigaan hibadooda dhanka ciyaaraha ah